bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay checkpoint ciidanku ay deganaayeen oo meesha la yidhaahdo tawfiiq iyo meesha la yidhaahdo iyo iyo hudda form dhexdooda iskuiskii ahaa halkaa waxaa ku dhintay afar qof oo saddex qof oo shacab ah iyo nin askariya iyo ninkii isqarxiyay shantaas meydkooda weliba waxa weeye hal qof oo shacabi wuxuu ku dhintay isbitaalka laba shacaba iyo nin askariya iyo ninkii isqarxiyay afartaasaa meeshii ku dhimatay dhaawacyada dadku ay banaanada ula carareen maahane wax dhaawaca oo rismi ah oo meesha la geeyeen markii ugu horreysay shan bay ahaayeen afar shacaba iyo nin askari ah shantii qofna waxa weeye waxaa dhintay nin shacabkii kamida sugeyn marka la yidhahdo dhimashadu waa afar waaya mudane taliya cabdixakiin taliyaha qeybta ee booliska gobolka bari beegsiga qaraxa qofka ismidaamiyey maxaa uu salka ku hayay qofka walaal annaga wuxuu salka ku hayay maa waa cadowga iyo dadka soomaaliyeed laynaya ummadda soomaaliyeed cadowgeeda iyo ilmaha yaryar oo inta la qaatay ee beenta loo soo sheegayo la dhuminayo oo laleeyahay kaalay dadka laaya oo isqarxiya jannaad helaysaan kuwa dadka qarxinaya usoo diraya ilmahoodii ayagu midna maarata qaraxa kama qayb galaan ilmahoodii banaanaday jiraan waxbay u bartaan ama inta qaataan bay waxay ku jiraan nolol fiican marka ilmo yaro hooya dhashay oo intaas soo korinayso aaba dhalay oo dhalay oo kharash kaga baxay ayay ku cayaarayaan marka waa sharwadayaashaas marka wax kale oo ah nafta kasta oo bini aadama oo ilaahay abuurtay bay waxay u diidayeen inay noolaato marka sabab kale iyo cid waxay daliilsanayaan iyo waxay la dagaalamayaan oo kale ma jiro iyo wax laga hayo iyo ninka hadda cidda ay dadka ay la dagaalayaan waxay ka hayaan midna ma jiro
waaya taliya qaraxa markuu dhacay kadib waxaa la maqlayay rasaas xoogan ma waxaa jidhay iska caabin ciidamada ay kala kulmayeen shakhsiyaad kale oo la socday qofka isqarxiyey maya ciidamadu wax iska baalki iska caabina lama ay kulmin laakiin maadaama meesha wax ka dhacay dadka waa taqaan waa lasoo yaahaya marka waxa weye meydkii iyo dhaawacii iyo wixii baa laga qaadi kari waayayaa midda kale waxaa laga baqaya mid kale oo sharwadaah oo la socday inuu kusoo gabado sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed ciidanku inta qaateen isu difaacayeen
waayahay bal xaaladda guud ee magaalada boosaaso waa sidee xaaladda guud ee magaalada boosaasood waa ka warqabtaa adigu waad joogtaa boosaasoaad joogtaa siday ahaydna waa ka warqabtaa marka laga reebo galabta ee baalkii bacdal maqrib shilkaa ka dhacay inta ay nabdooneyd ama ay nabdoon tahay waad ka warqabtaan sembrina waxa weydeed magaaladu waa magaalo weyn wayna nabdoon tahay caam ahaan haddii ilaahay idmo waxa kale oo sharwadayaashaana ama ha dhawaadan ama ha fogaadana waa laga hortegaya haddii ilaahay idmo bini aadamkuna waxa weye una jilaaci mayno una maciisayn mayno una xayirmi mayaan ciidanka iyo diyaargarowgiisa iyo heelanaantiisa ilaalinta dalkooda iyo dadkoodana qof isqarxiye iyo qof xabad fiday iyo qof la dilay midna u istaagi mayo sababta waxa weeye soomaaliya waa ka warqabtaa meelaha ugu nabadda badan bay ku jirtaa boosaas waa tahay mudane taliya ugu dambeyn goobtuu qarax ka dhacay waa goob aada u mashquul badan oo ganacsigu uu aada uga socday bal hadda goobahaas ma la xiray amarna ma ka soo saardheen arrimahaas maya waxba abara annaga waxa weye dadka yagi dadka iyo dalka yaga ma dhibaatayno dadkii kamaanaa xirin ayagu markii hore dadku dee markay wax dhaceen way xireen laakiin markii meydadkii la qaaday meeshii la sifeeyey la maciisiyey ciidankiina sidiiba u joogaa waxa weye shaqadii iyo ganacsigii iyo socodkii gaadiidka iyo dadweynuhu sidiiba dee u soconaya oo shaqaysanaya dad marar badan bay dhacday in la weeraro goobo jagboynti ah oo ciidamadu ay fadhiyaan islamarkaana ciidamadu ay goobaha ay tegayaan ay yihiin goobo aada u mashquul badan marka laftigiina inaad shacabka uga digtaan goobaha ciidamada tegayaan oo kale in la dhaho dhaqdhaqaaqa dadka ha yareeyeen oo kale marar badan bay dhacday in shacabku ay dhimasho badan ay soo wajahdo mudane taliya
waxa weeye adiga hadda haddaadan cudurasayn cid haba yaraatee shacaba oo hadda koor ku dhimatay ma jiro meel qaraxya ka dhaceen oo ciidamadu ay joogo weerar toosa
iyo weerar toosa tii jidka soddonka
waxa weeye marka dadkuna iyo ciidankuna ma kala socnaan karaan loogamana diri karo laakiin dadweynaha waxaanu leenahay feejignaada oo cadowgiina aqoonsada iyo tulmayo ciidamo kaliya raadsan mayo dawlad kaliya raadsan mayo saraakiil raadsan mayo qof kasta oo nool oo bini aadama oo soconaya oo shaqaysanaya oo shaksiyad leh bay la dagaalamayan noloshoo dhan bayna baalkii cadow yihiin saa daraaddeed marka la feejignaada ciidankiina iyo adinkuna adinkoo isgarabsanaya iska ilaaliya cadowga waa mahadsantaha mudan taliya